Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa maanta ku kala saxiixday mashruuca lagu caawinayo dadka danyarta ah ee ku nool caasimadda. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiq Warfaa oo duqa Muqdisho ku soo dhoweeyay xafiiskiisa ayaa sheegay in mashruucan la soo marsiiyay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada uu maanta ku wareejiyay maamulka gobolka Banaadir. si loogu taakuleeyo dadka aadka ugu nugul ee ku nool gobolka banaadir maanta guddoomiyaha waxa uu yimid wasaaradda shaqada arrimaha bulshada mashruuc aan doonayno oo aan ku taageerayno oo aan gobolka marsiinnay oo lagu taageeraayo dadkeenna nugul oo xilliga adag lagu jiro insha allahu tacaalaa dadkaas gobolka uu wax badan u qabto waan ku farxsannahay in wasaaraddii inay mataqaanaa qaybteeda qaadanayso sideeda waxaan aaminsannahay guddoomiye in maamulka la daadihiyo sharaf bay u tahay dowladda federaalka soomaaliyeed wada shaqaynta fiican ee dowladda federaalka iyo ka dhexaysa gobolka banaadir maanta in gobolkii wasaaradihii dowladda federal ka mid aha inuu yimaado oo mashruuc aan ka wada shaqayno aad bay sharaf noogu tahay
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar finish oo ka mahad celiyey soo dhoweynta wasiirka ayaa sheegay in mashruucan wasaaradda ku wareejisay ay ku wareejin doonaan dadka loogu talagalay
maantii waxaa sharaf ii ah inaan wasaaradda shaqada aan booqasho shaqo u nimaad booqashadaas runtii waa mid aad iyo aad noo farxad gelinaysa ujeeddada socdaalkeennu wuxuu ahaa sida wasiirku hore uu sheegay mashruuc lagu taageerayo dadka danyarta ah oo wasaaradda shaqadu ay u soo heshay ee bulshada ku nool gobolka banaadir taasoo wasiirka iyo wasaaradduba ay go'aansadeen inaan kala wareegno una wareejinno dadka baahan oo mudan hawshaas in la guddoonsiiyey arrintaas ayaan rajaynaynaa in ay soo dhammaystiranto wakhti aan fogeyn haddii aan la idmo isla marka ay soo dhammaystirantana bulshada mudan ayaan gaarsiin doonaa insha allah sidoo kale wasiirku sida uu sheegay waxaa jira mashruuc kale oo kan ka horreeyey oo aan assessmentigiisii ama kormeerkiisii aan samaynay goobtii laga fulin lahaa oo ku saabsanaa agoonta iyo dadka derbiye jiefka ah in mataqaanaa meel lagu xanaaneeyo loo dhiso taasna sida uu sheegay wasiirku waxaan qorshaynaynaa inay naga caawiso dowladda qatar oo markaas yacnii ay noo soo marsiiso wasaaradda shaqada aad iyo aad aan ugu mahad celinayna wasiirka dadaalka iyo garab istaaga mar walba uu gobolka banaadir oo garab istaagan yahay isaga wasaaraddiisa runtii waxaan aaminsanahay iskaashigeennu inuu noqon doono mid ay u aayaan guud ahaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool magaalada macaasimadda ee muqdisho